bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xawaysi wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii aawa iyo deji waa habeen sabtiya bisha februaryana waa siddeed iyo toban sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijku caawa idinka imaanaya suudi haddal jira magaalada boosaaso qodobada ad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi cumar camay oo waraysi gaar ahu maanta uu siiyey raadiyo daljir uga hadlay arrimo badan oo amniga iyo abaaruhu ay ka mid yihiin guddoomiyihii gobolka sool ee puntland mukhtaar mahad oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada garowe galabtana lagu aasay isla garow taliyihii saldhigga dhexee degmada qardho cabdisaaq maxamed siciid oo ku dhaawacmay shil gaari oo maanta ka dhacay meel u dhow magaalada qardho xaaladaha abaareed iyo kuwa biyala'aaneed ee ka jira deegaano badan oo puntland oo miyi iyo magaalaba isugu jira oo la xoogaynayo iyo gurmadyo socda iyo gargaarro la helay waxaa kaloo dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan waraysi ku saabsan heshiiska imaaraadka ee berberaa iyo arrimaha salka uu ku hayo qodobadaas iyo kuwo kaloo xiisa badan barnaamijka caawa dalshirka dhegaystayaal ku maqli doontaan anigoo cabdi cumar geediya idinla socodsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya suudiya dal jira magaalada boosaaso ee u diyaar garoob mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo daljir waxaan ku bilaabanaysa qodobada waa ku dhegaysanayseen madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camay ayaa maanta ka hadlay arrimo badan oo la xidhiira xaaladaha puntland ee dhinacyo kala duwan camay oo waraysi gaara siiyey raadiyo daljir ayaa waxauu tilmaamay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo abaaraha xooggan ee ka jira deegaanada puntland iyo sidoo kale qadiyado kaleeto xagga siyaasadda ah madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay amniga puntland inuu yahay haatan mid sugan gaar ahaanna magaalada boosaaso oo xilli aan durugsanayn ay ka dhaceen falal ammaan darro isagoo tilmaamay si wanaagsan in looga howlgalay amniga magaalada boosaaso cabdixakiin xuseen xasan oo waraystay cabdixakiin cabdulaahi madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa marka hore weydiiyey bal xilligan sida uu yahay amniga magaalada boosaaso oo madaxweyne ku-xigeenka laftigiisu uu ku sugan yahay waa run waxaan ku sugnahay boosaaso xaalada guudna runtii aada iyo aad bay u caan tahay ummadda kolleyba wax badan bay buunbuunisaa marka wax dhacaan shiralkii ugu dambeeyey shilkii hotelka village baa ugu dambeeyay wax dhaca inkastoo isaga laftiisu wakti fog aanu ahayn haddana sida la sheegayo wararku sheegayaan laba askari un bay ahaayeen laba nin oo ka tirsan dadka sharwadayaasha ee burcadiimeedka ah bay ahaayeen oo la leeyahay weliba kuwan waxay ahaayeen daacishta iyagana goobtii baa lagu dilay wax dambana ma dhicin dadkii dadka layn jirayna dad badan baa la hayaa sidaad warka haysaan dhawaan maxkamadda ciidanku ay ku xukuntay dil iyagana dee kolley abiil bay qaateen sida lai sheegayo abiilku sida sharciga ahayd waddadii sharciga ahayd umbaa la maray abiilku markuu dhammaadana waxay noqotay go-aankeeda waa la gaarayaa qiraallo waa jiraa marka hawsha ammaanku aad iyo aad iyo aad bay u fiican tahay xarintada ciidamadu waa ku jireen dad la qabqabtay oo fara badani waa jiraan iyagana de waa la kala soocaya wixii dembi leh dembigaa lagu qaadaya wixii aan dembi lahayna waa la sii daynayaa waxaan ummadda u sheegaynaa marka tanoo kale ay dhacdo in badan oo muwaatiniina oo aan dembi gelin yaa waxaa soo gaara dhibka ay sharwadayaashu ay geystaan ayaa soo gaara in la qabto in wax la weydiiyo in la xidho intaba waxaanu leenahay aada iyo aad baanu uga xunnahay qofkii aan dembi lahayn ee reer puntlaana ee waxaasoo kale ku yimaadaan waxaan dawladduna ballan qaadaysaa qof aan dembi gelin marnaba inaan yani dib wax dhiba aan loo geysan laakiin baarista intay socoto dadka waxaan leenahay inay dul qaataan madaxweyne abaaro ba-an baa waddanka ka jira adiguna guddoomiyihii guddiga abaaraha ee puntland baa tahay xaaladda abaaraha iyo meelo badan oo gobolka midooda iyo gobollada kale ee puntland laga soo sheegayo xaggee ku dambeysay dhaqaalihii puntland ay ku taageedhay ama ay ugu ku dhawaaqday in puntland ay abaaraha ku kabayso runtii xaaladaas waad la socotaan dawladdu waa dawlad yar dhaqaalaheeduna dhaqaale yacni ku fillaan kara wax kasta oo dhib ah oo timaada ma aha wixii awooddeeda ah dawladdu waa bixisay wixii ay awoodda ee kalena way bixinaysaa hawsha abaartuna waa hawl ummadda soomaaliyeed oo dhan haysata guud ahaan gaar ahaan reer puntland sii haysata oo aad ka war haysaan roobabkii beri ka da-ay afar maamul baa isugu yimi waa maamulka galmudug iyo somaliland iyo kilalka shanaad iyo puntland intuba waa ay isugu yimaadeen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hawshooduna si wanaagsan bay ugu socotaa wixii yani dawladdu tari karaysay ama ku taabin taabinaysayna way gashay oo madaxweynaha waad ka waraysaan inuu tegey oo way siisay haddana hawlo badan oo ama international community-ga ha ahaato ama innaga lafteena isku tashigii ha ahaatee waa wadnaa dhawaan boqol iyo konton kun oo doolar dawladda federaalka ayay naga soo gaadhay guddida abaaraha ee dawladda federaalka waa uga mahad celinaynaa horena waan uga mahad celiyey wixii la awoodo ama la isisiin karayo ee maamuladu isisiinayaana sidaan horeyba u yidhi way fiican tahay ama waa habboon tahay in maamulba ka kale uu ka yani ka tunwen yahay ama ka dhaqaale badan yahay inuu ka kala taro way way ku habboon tahay international community-ga siday noo sheegeen boqol iyo boqol ma shan iyo soddon milyan baa soomaaliya oo dhan loo hayaa baa laygu yidhi waxaana arrintaa madaxa humanitarianka bira de clark baa hawsha iyada ah runtii garwadeen ka ahaa isagana waa uga mahad celinaynaa international community-gana waa uga mahad celinaynaa dhinaca mudug halkan waxaan ku qaabilay unicef iyo w f b warar baa jira yani la sheegayo oo aniga isoo gaaray oo ah w f b kuma jirto mudug wax allaale iyo wax warkaa ka jira haba yaraata hase badnaatay ma jirto w f b madaxdeedii baan khamiistii halkan kula shiray tixraac dambena waan sameeyey oo waanu iswacnay maxamuud cabdullaahi baanu iswacnay w f b sarkaal u shaqeeya w f b-ya wixii axadda loo gaaray w f b way tegaysaa unicef lafteedu oo dhinaca biyaha iyo wooshka qaybta u qaabilsan ah waanu wada hadalay wixii maanta loo gaaro biyo daamiskii way aadayaan haddii fankan cusub uu soo gaarayna waa alxamdulilah haddii kalena kii hore ee yaalay in loo dawo dhinacan mudug oo hadda si deg deg ah wax looga qabto yaan rajaynaynaa insha allah biidn illahi tacaala hawshaas wiigan hadda bilaabmay oo maanta sabtiga axadda isniinta intaa war wanaagsan baa kaalmadii waad baaraysaa insha allah waayahay madaxweyne dhowaan sideedda bisha waxaa madaxweyne loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda puntland oo madaxweyne ku-xeenha ka tahayna waa ay soo dhaweysay sidee buu noqonayaa baad is leedahay xiriirka puntland iyo dowladda federaalka oo marar badan mugdi mararka qaarkood soo geli jiray wal waxaan qabaa runtii sida ummadda soomaaliyeed baad haddeer ka arkaysay if iyo nuur iyo rajo wanaagsan baad moodaa inay yani doorashadii la doortay madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo kumada dheer aada moodaa inay soo ifiso waxaan qabaa mar walba puntland waxay lahayd wariyaan la dhinac marin distoorka war waxa ummaddu leedahay si cadaalada ha loo qaybsado war ummadda daacad ha loo noqdo puntlandha keliya ay hayso ama lahayd mar hore iyo mar dambaba waa untaa weeye xidhiirka madaxweynaha cusub iyo puntlandna waxa weeyaan xidhiir wanaagsan wuu noqonayaa insha allah biidn illahi tacaala laakiin haddii ay dhacdo in sidii xasan sheikh oo kale marmarka qaarkood ay yimaadaan de puntland ama jubbaland ama koonfur galbeed ama galmudug ama hirshabeelle wax u diidaya inay yidhahdaan war waxaan waa qalloocan tahay kada ma jirto waxaanse anigu qabaa nin wadaniya oo soomaaliya oo doonaya dalkii inuu dadnimadii iyo dalnimadii iyo qarannimadii dib u soo celiyo inuu yahay ummadda soomaaliyeedna way kula wada shaqaynaysaa waxaan leeyahay far keliya fool ma dhaqdo soomaaliya eelada haddii la yidhaha maxamed cabdullaahi keligii iyo dawladdiisa waxa loo daayo wax shaqaynaya maaha haddaynaan garbihiisii noqon dee heli mayno yani qarannimada aynu higsanayno ama ku taabanno inaynu helno ma helayno marka waxaan leeyahay anigu kula talinaya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba in la isgarab taago madaxweynaha cusub waxa weeye isagana waa u ducaynaynaa ilaahay xilka ballaadhan iyo hawsha ballaadhan ee sugaysa ilaahay ha u fududeeyo madaxweyne ku-xeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami ayuu kaasi ha wuxuu u warramayey cabdixakiin xuseen xasan waa tahay allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka sool ee puntland mukhtaar mahad ayaa waxa uu ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay waddada laamiga ah ee isku xirta garowe iyo tukaraq gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo bixin shilkaasi gaari guddoomiyaha waxaa kula geeriyooday askari ka mid ahaa ilaaladiisa hal qof oo kaloo la socdayna waa uu dhaawacmay meydka guddoomiyaha iyo askariga la dhintay iyo qofka kale dhaawacmayba waxaa maanta la soo gaarsiiyey cisbitaalka magaalada garowe iyadoo galabtana lagu aasay qabuuraha magaalada garowe guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo ay aada isku yaqaaneen kana mid ahaa mas-uuliyiintii tegey goobta shilku uu ka dhacay aaskana galabta ka qayb galay ayaan goor dhoweyd oo caawa khadka telefoonka ku waraystay waxna ka weydiiyey shilkaasi gaari iyo aqoontii uu lahaa allahu naxariistay guddoomiyihii gobolka sool
marka hore waa salaamayaa raadiyo daljir shaqaaladiisa waxaan leeyahay inaa lilahi wainaa ileyhi raajicuun waxaan ka tacsiyadaynayaa guddoomiyihii gobolka sool ahna guddoomiye ku-xigeenkii dallada guddoomiyeyaasha mudane mukhtaar cawad saaka barankii meel toga bixin agtiisa ah meesha loo yaqaano goolada oo gaariga kula dhacay halkaasna uu ku dhintay isaga iyo wiil kamid ahaa iyadaas askari kamid ahaa ilaaladiisa mid kale oo rakaab oo la socdana oo dhibco kasoo gaaray laakiin hadda fiican waa ka tacsiyadanaya umada reer puntland umada soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii oo ka gudiyooday mukhtaar cawad aada iyo aad baan runtii uga tacsiyadanaya ilahayna waxaan uga baryayaa inuu ka waraabiyo janatulfirdows dabcan waxaa la keenay guddoomiyaha maydkiisa iyo dhaawaca qofka kaleba cisbitaalka waa la aasay soo ma ahan oo maanta galabtii baa la aasay guddoomiyihii allah unaxariistay hay galabtaa la aasay aas waa ka qayb galnay mas-uuliyiintii gobolka nugaal ano guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadii xildhibaanadii dawladda iyo maamulada wixii joogay waana la aasay ilaahayna caawana waanba maxaa ahayde qabriga uhoyday waa waxaan leenahay mar labaad waxaan leenahay ilaa rabbiga janada fardowsa ka waraabi waa waa lawaa dhimanayaa laakiin dee shil runtii annaga naxdin nagu ah buu ahaa soo socodkiisi mar kasoo kacay tukarada way soo wacay dee geeridu xaq weeye laakiin haddaad markaas qofka aadan ku ogeyn qablaha bay naxdin kugu reebaysaa anigana saaxiibka gaara u ahaa aada iyo aad baan arrintaas runtii naxdin nagu keentay laakiin hadda geeridu waa xaq kulla sidaaqatilmowt ilaahayna waxaan uga baryo jannada furta isku waraabiyo ehelkii qaraabada ka tagayna samir iyo maankas gudoomiye maxaa laydin sheegay sababta shilkaa gaari iyo waxyaabaha keenay waxa weeye gaarigu meesha goolad bay ahayd dabcan dee dadku taayir baa qarxayna waa laleeyahy laakiin mar haddaan meesha tagnay wax taayira maana arag gaarigu xoog buu soconayay kadibna gooladuu soo galay gooladu kala kala baxay saasay adugu maqaadiir bay cunad u ahayd gudoomiye waxaad ii sheegtay inaad saaxiib dhow ahaydeen allah unaxariistee mukhtaar mahad maxaad ka xasuusan kartaa mukhtaar mahad wallahi mukhtaar waxaan ka xasuustaa wuxu ahaa mukhtaar nin dhalinyaraa ah waxaan u maleynayaa guddoomiyayaasha gobolada puntland hadda ninkuu dhalinyaraabuu ahaa wuxuu ahaa nin mutacalima wuxuu ahaa nin dabeecad wanaagsan wuxuu ahaa runtii nin sheeko badan oo xabiib ah wuxuu ahaa nin mas-uuliyadda dowladnimo aada daacad uga ah wuxuu ahaa haba yaraate innaba nimaadan xumaan ka dareemeyn wax wanaaga ma ahane runtiina gobolka sool iyo gobolka nugaal waxaan u malaynayaa ama aan runtii hubaaba inuu ahaa isku xiraha tiirka u ah maxaa yeele waxaan lahayn wada shaqayn dhow xaalad xagga amniga iyo dadka dhexdiisa iyo isku xirka iyo talada marka runtii waxaan ku qiyaasayaa oo aan dareenkayga iyo qalbigayga ku jira inuu ahaa qof wanaagsan sifooyinkii ulahaa qofka ugu fiican lagu tilmaami karo gudoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne ayuu kaasi ahaa dhinaca kale taliyihii saldhigga dhexe ee magaalada qardho cabdirasaaq maxamed siciid garas ayaa waxuu ku dhaawacmay shil gaari oo maanta ka dhacay duleedka magaalada qardho taliyaha ayaa dhaawac xoogani ka soo gaaray shilkaasi gaari isagoo sida naloo sheegayna haatan loo qaaday cisbitaal ka baxsan puntland maanta markii shilkaasi gaari uu ku dhaawacmay taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada qardho waxaa la geeyey cisbitaalka magaalada qardho oo adeegyo caafimaad oo deg deg ah loogu sameeyey maamulaha cisbitaalka qardho axmed quraafi ayaan isna wax ka weydiinay dhaawaca taliyaha soo gaaray ee inta ula ekaa iyo isbitaalkoodu waxa ay u qabteen waxaana soo gaaray dhaawac saddex qof taliyaha iyo nin istaafkiisa ah nin kalena shacba ayuu ahaa oo la socday dhaawacaas waana soo gaaray abaare waana soo gaaray toddobadii garan duhurkii ah dhaawacaasi saddex dhaawaca waxa u cuslaa taliyaha u cuslaa taliyaha iyo ciddii la dhaawacantay sidee wax u gaareen haddii aad idinku hubiseen dhaawaca yarka taliyaha wuxuu yihi dhaawaciisu dhaawac culus buu ahaayo intaa qaarka hoose ayaan dareen lahayn kadib markaan dhakhtarkii aan tusnay marka dhakhtarka ayaa yidhi waxba kama qaban karo marka sida laalla ayay aaciladu ugu qaateen hargeysa dhaawacii taliyaha hargeysa ayaa loo qaaday sida ana loo sheegayo suuragal maahayn miyaa in dhaawaca wax looga qabto gudaha puntland waa loo qaban karaa dhakhaatiir baa joogta ree reerkii aalihiis ayaa ma u qaata hargeysa taasi faamilkii u ka dhashay ayaa u qaata hargeysa isbitaal ahaan maxaa idinku u qabateen dhaawacyadii shirkii gaari ee maanta idinka dadkiina soo gaarsiiyey iyo kuwa hadda isbitaalka yaal maxaa u qabateen waxaana soo gaar saddexdana soo gaartay taliyaha markii no- markii noo keenay xaaladda emergency waa u qabanay dhaawac yarka hadda noo jiifa raajac ayaan saarnay madax ayaa jaban Eh, nin kale oo oo rayidka la socday siga waxma uu qabin iskaa jugjug buu ahaa marka dhakhtarka eh, taliyahani wi- wixii daawo markaan siinay xaaladdiisa dhakhtarku qiimeeyey uu waxba kaban qaban karo sidaa la-aligeed ayaa reerkiisa u qaateen hargeysa jajaba ka muuqday oo xaggaa loogu qaaday idinku haddaad baarteen Da- dareen maba lahayn ba ha qaarka hooseba wax dareen ah qaybta hooseo dhan ma lahayn sida laaliga ayay reerkooda u qaateen maya raajin ma saaren maadaama dhakhtarku yiri uu eegay qiimeeyey uu yiri waxba lagama qaban karo maxaan ka qaban kara ma jiraan maamulaha cisbitaalka qardho axmed juqraafi ayuu kaasi ha wuxuu u warramayay maxamed fantaasi barnaamijku waa caawi dashir dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha fm ee dalshir iyo internetka aad naga dhegaysan kartaan radio dalshir dot com barnaamijka caawa waxau idinka imaanaya stuudiyaha dalshir ee magaalada boosaaso inkastoo bil ka hor deegaano badan oo puntland ah kana tirsan gobollada bari karkaar iyo meelo ka mida gobolka nugaal ay roobab ka deen dad badan iyo duunyo badanna ay ku soo hayaameen misna waxaa la xoogaynayaa xaalado adag inay ka jiraan dhul badan oo puntland ah taas oo la xidhiirta abaarta iyo biyo-la'aanta sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mid a culimmada puntland ayaa waraysi uu siiyey radio daljir waxa uga hadlay arrimo badan oo la xidhiira xaaladaha abaarta iyo biyo-la'aanta ee ka jira dhul badan oo puntland ah isagoo raaciyay tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado xilligan kuna saabsan gurmadka dadka iyo dunyada abaarta la tabaalaysan kadibna waa u mahad celinayaa ee idaacadda daljir ee oo suurto gelisay kelimadan inaan isdhaafsano ee walaalle ee bishaan ee sideedeedii ayaan ka baxnay ee garoowe annagoo ah xubno ka tirsan ee guddigii ee ee gurmadka abaaraha ee culimada annagoo markaas waan baxnay ee dhulkii ee gobolka bari iyo karkaar gobolka karkaar ka tirsanaa oo loo soo hayaamay oo gobollo badan looga yimid ilaa iyo kow iyo toban casho ayaana ku maqnayn ee waxaanuna dhex maraynay muddadaas ee, dadkii ee, soo hayaamay oo dhulkaa usoo hayaamay iyo dadkii awal deganaa oo runtii waxaa la oran karaa hadda waa laga wareey dhulkaas waa la isugu tegey oo gobollo badan ilaa gobolka ee togdheer ee sool iyo sanaag mudug ilaa galgaduud ilaa nugaal ilaa kilinka shanaad ee meelo ka mid ah ayaa looga soo guuray waxaa la oran karaa ee kolley cadadkii ugu badnaa oo soomaali ah oo reer miyi ah ayaa dhulkaas isugu tegey ee taariikhda intaa ee kolleyba aynu xusuusannahay ee waxaanu marnay ilaa ee soddon goobood oo dhulkaas ee ka tirsan ee una badan dhulka laga xukumo ee degmada ee bandarbayra iyo degmada isku shuban dhulka hoostaga tuulooyinka hoostaga iyo degmooyinka ee dhulka hoostaga oo dadkaasi badanaaba ay u guureen oo hadda la degan yahay niyadiyaduna waxay ahayd laba arrimood kow martaba dhulka xaqiiqada ka jidha iyo baahida taalla iyo dadku siday u degan yihiin inaan soo dirisno oo aanu soo qaymayno midda labaadna waxay ahayd ee wixii aan heli karno markaas biyo ah inaan usoo qaybino labada arrimoodbana si fiican ayay ilaahay mahad oo usoo dhammaadeen oo xog dhamaystiranna oo hadda kadib aan laga howlgeli karana dhulkii waa ka haynaa ee wixii aanu qaybinaynana si wanaagsan oo qurux badan ayaa ilaahay noogu suurtageliyey inaan dadkii u gaarsiino oo biyaha ahaa ma garat waa tahay sheekh een, wejiyada dadka meelaha aad tagteen maxaa idinka muuqday
meelaha aan tagnay horta waxaa nooga muuqday horta dhulka horta ilaahay baa barakeeyey iyadoo masaaxadiisu dhulka aysan aad u weyneyn inkastoo dhulku uu yahay dhul hadda waaga hore biyo la-aan dadku ay uga soo tageen oo in badan oo kamid ah ay iska banaan tahayba haddana kow waxaa nooga muuqday dad aad u fara badan ayaa dhulkii tegey oo tuulooyinka iyo meelahaan maraynay markii dadka aan ballamino oo la isu yimaado dad aad u fara badan oo u badan dadkii soo guurtada ahaa boqolkiiba sagaashan ayaa imaanayay oo dad reer miyiga oo aada u fara badan midda labaadna baahida ee, baahiyo badan ayaa meesha ka jiray oo baahi cunto waa jidhay oo dadku haddee ee, xoolihiina dhaqaalana lama imaan meesha dadka in badan dadkii ay diinta ka qaadan jireen ama ay wax ka heli jireen waa kasoo tageen xoolihii meesha la geeyeyna inkastoo dhulkii ee lagu barwaaqoobay ay dhisteen haddana xoolihii iib ma leh marka baahi xagga cuntadaa baa jidhay baahi xagga weelka ah baa jidhay oo dadka badankooda weelkoodii xataa waa kasoo kaceen guryahoodii waa kasoo kaceen ee baahi xagga gaadiidkaa baa jidhay dadku awgtii ay raran jireen waa kasoo kaceen sidoo kale baahiyaha ugu badani waxay ahayd baahida loo qabo xagga biyaha maxaa yeelay dadkii dhulkii waa hoomane gaadiid dadki ay ku dhaansadaan ma haystaan ummadda intaa tiro la eg waxay u baahan yihiin in in reer walba ama in walbo isku dhowba meeshooda in biyo loogu geeyo maxaa yeelay gaadiid biyihii u qaada ma haystaan xataa dameerihii baa la kala waayey oo dadka dameeraha haysta waxaan oran lahaa war meeshaa suuq baa ka jira dameeraha ka dhulkaan wax wax ku ma garanaysaa ka faaidaysa aysan jirin dhulkaan waxaan oran lahaa haloo raro hala geeyo baahi dameeraadoo ama gaadiidoo aada u culus baa ka jira marka walaale waxyaalaha ugu waaweyn aanu soo aragnay kuwaasay ahaayeen nadarad waa tahay sheekh meelihii aad tagteen ee hadda ka sheekaysay bal dadka noloshooda iyo gurmadyada soo gaaraya guddiyada abaaraha ay geenayaan bal taasna ka warbixi bal ma yahay gurmad xoogan oo ku filan dadkaas
dadku horta waa saan kuu sheegayo baahidaa jidha ama xagga biyaha ha noqoto ama xagga cuntada ha noqoto ama xagga gaadiidka ha noqoto ama xagga maacuunka iyo wixii wax lagu samaysanayo ha noqoto baahi badan baa jidha dhinaca kale way jiraan hay-ado runtii dadka wax u geynaya oo ama qaarkood biyo ay geynayeen qaarkood raashin ay geynayeen qaarkood xataa maacuun ay geynayeen inkastoo hay-aduhu badanaaba hadda ay qoraal wadeen iyo xog urin mustaqbalka si ay wax u keenaan sida iyagu ay noo sheegeen marka runtii hay-ado dhowr ah oo wadanka ima dhex yaacayana waa jireen culimo ahaan anaguna wixii aanu heli karnay oo biyo ah ilaa shan boqol iyo soddon booyadood oo biyo ah ayaanu goobahaas kusoo qaybinay kolleyba shira kale oo jiraad waa la qaban doonaa inta lagu si faahfaahinayo haddii ilaa idmo laakiin wax kastoo meesha la geeyo dadkaa ka badan waxaa hawshaas meesha waxaa ka bixi kara oo keli ah dawlad dadka arrimahooda gacanta ku haysa ilaahay ka sokow baahida horta meesha taalla ilaahay unbaa dabooli kara allah ka sokowna dawlad dadkii dhex joogta oo dhinac walba gurmadku uu joogta yahay unbaa ka bixi kadha baan isleeyahay wax ka qaban kadha laakiin hay-ado iyo gudiyaalkoo kooban iyo sidaa hadda muuqata arrinta waxba lagama qaban karo weliba haddii xooluhu hadda biyo ay bilaabaan oo ilaahay baan ka magan galnay roobku uu dib dhaco ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadaas dhibaatada jidha waxaa ka qaadi karaa waa ilahay naxariistiisa roob horta roob ilaahay inuu siiyo laakiin haddiiba roobku uu dib dhaco oo xooluhu ay biyo bilaabaan meesha ka meeshaas kaarisa inay ka timaado ayaa laga baqaya maxaa yeelay dadkii oo aada u badan xoolihii oo aada u badan ceelashii xooluhu ay ka cabi kareen oo aada iyo aada u yar oo biyihii aada u yar iyo sidii wax lagu gaarsiin lahaa oo iyaduna aada u adag marka runtii arrimo aada u adag baa meesha ka jiray ilahay waxaan ka baryaynaa faraj khayr qaba ilahay inuu inoo furo sheekh maxamuud xaaji yuusuf ayuu kaasi hab haddaba abaartan puntland oo a mid daba dheeraata ayaa muuqata mid ka taf ballaaran isku tashiga dadka iyo dowladda puntland misna ilaa xilligii qayladhaanta abaartu ay soo bilaabatay waxaa socday dadaallo gurmadoo dadka shacabka ah iyo dowladduba ay wada wadeen gurmadka ayaa isugu jiray dhinacyo badan oo leh qood iyo qaaraamid kale oo isugu jirta hog iyo hoyba guddoomiyihii hore gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tige ayaa ka mid a dadka sida gaarka isugu xilsaaray carruurinta qaaraamaadka gurmad waxaana haatan isaga iyo dad kaleba ay wax carruurin ka wadaan magaalada boosaaso waxaana uu nooga warramay howlaha gurmad ee abaarta la xidhiidha ee haatan ay gacanta ku hayaan bismillahi raxmaani raxiim waa u mahad celinaya warbaahinta radio daljir sidoo kale waxaan salaamaya dhegeystayaasha sharafta leh dalkeena abaarta ka dhacday ayaanu waxaanu anagu iska xilqaanay inaanu ay bulshadu ay ka qayb qaadato inaan bulshada dareensiino inaan inagu isku filnaan karno inaan inagu isu tarshan karno inaan isagu inagu iscaawin karno inaan inagu waxistari karno arrintaas ayaan wadnay ilaa iyo bisha kow iyo labaatanaad hadda waxaanu ka wadnaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland oo markii labaad aanu hadda wadno markii horena aanu ka qaadnay gargaar aada isahaybada u tiro badan oo raacay safarkii madaxweynaha saddex iyo labaatankii bisha ilaa iyo labadii bisha labaadna aanu soo wadnay oo aanu kasoo qaybinay gobolada bari iyo kartaar iyo gardafuur iyo iyo raashin iyo dhar ay ka faa'iidaysteen dad ilaa gaaraya afar kun oo qof runtii waxay ahayd deeq ilaahay barakeeyey waxay ahayd deeq deeq tusaale u bixinaysa inay ummadeenu hadday isku tashato iyada ayuu ixtari kadho guri walba hadda waxaanu dhex maraynaa xaafada horteeda degmada boosaaso guriguri baanu maraynaa kiilo beriisa mid laga soo saaro kiish beriida mid laga soo saaro mid basayaal laga soo saaro mid dharka carruurta laga soo saaro mid daaya laga soo saaro mid dharka dumarka laga soo saaro mid jirgaamada biyaha laga soo saaro lagu dhaafda laga soo saaro dadka soomaaliyeed oo aad i tiro badan oo isaga soo guuray somaliland iyo puntland daafaheeda ilaa galmudug ilaa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaan alaabtii hore u qaybinay dadkaasoo dhanna dadka puntland bay marti u yihiin inaynu ismarti gelino dadka inaynu sooriyeyno dadka inaynu soo dhaweyno ilaahay subxaana watacaala iyaga meeshooda mid walba wax waa ku siin karay laakiin inagu waa layna ku imtixaamaya iyagana waa la imtixaamayaa dadku waxay ka yimaadeen deegaanadii ay deganaayeen raashinka ay ka day qaadan jireen biyaha ay ka day qaadan jireen dadkoodii ay dharka ka qaadan jireen wixii oo dhan waxayna tageen dhul aad iyo aada u qabow dadku waxay u baahan yihiin marka wax badan bay u baahan yihiin guryihii iyo aqaladii waa ka yimaadeen hawshaas ayaan isku xilqaamay shacabka reer boosaaso aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad bay uga qayb qaadanayaan sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee qardho iyo garawe iyo gaalkacyo intaba waxbaa naga soo gaaraya ama dhaqaala ha noqoto ama dhar ha noqoto ay soo dhiibaan qof walba oo muwaadina waxaan ugu baaqaynaa waxa aad haysatid walaalkaa wax ka sii dharka aad haysatid walaalkaa wax ka sii raashinka aad haysatid walaalkaa wax ka sii biyaha aad haysatid walaalkaa wax ka sii waxa aad haysatid walaalkaa wax ka sii haddaad waxa aad haysatid walaalkaa wax ka siisid baahida walaalka waa daboolaysaa inaguna waxaan noqonaynaa ummad isku naxariisatay markaynu isku naxariisanaana ilaahay subxaana watacaala inoo naxariisanaya waxaan dhalinyarada ku baraarujinaa aqoonyahanka ee dhakhaatiirta gaar ahaan xanaanada xoolaha iyo caafimaadkaba inay arrintaa ka qayb qaataan runtii dhalinyarada si volunteer uga qayb qaadatay ayaa jira oo miyigii meel walba aan maraynay dadka ku daaweynaysay xoolahana ku daaweynaysay haddana dhalinyarada kuliyadda caafimaadka ee boosaaso dhigata ayaa iyaguna sidoo kale abaabul ugu jira sidii ay hawshaa uga qayb qaadan lahaayeen aqoon keliya aysan uga qayb qaadan laakiin gargaarka kalena ay ka qayb qaataan dhar ururinta ay ka qayb qaataan raashinka ay ka qayb qaataan dhaqaalaha ay ka qayb qaataan runtii arrintaana waa arrin ahmiyadaas iyo muhiimadaas leh dadkuna ay soo dhaweeyeen muhiimaduna noogu weyn waxa weeye inaynu baahida dadkeena aynu muujino inaynu inagu wax badan oo kamida dabooli karno ee ku-tiirsanaantii sheesheeyauna inay noqotay mid aan waxba kasoo naafacadayn intaa abaar ka socotay dalkeena iyo intaa dhibaatadu ka jidhay wax shisheeyeen oo ka yimid inay aada iyo aada u yaryihiin waaya tigayeen meelaha abaarta daran ka jirto ee hadda u socotaan markii aada agabyadan iyo alaabahan arurisaan xaggee ka mid ah
horta anagu waxaanu iska xilqaanay gobolka bari iyo gobolka karkaar meelaha ay ka da-een roobabka oo dadku isugu soo guureen gargaarka iyagii hore waxaa kamid ahaa dhul abaara oo gobolka gardafuur oo dad badanna aysan ka wartagin waxaanu tagnay tuulada qoraxaad la yidhaahdo oo hadda ka hor aanu biyo u dhaaminay sidoo kale haddana abaara saddex sano abaar ahayd waxaan tagnay muudiya oo haddana ceel laga qodayo hay-adda basaweyn ay ka qodayso saddex sanana abaar ahayd gobolka gardafuur dhinaca abaarta baanu tagnay gobolada kalena waxaanu tagnay bari iyo karkaar meelihii uu roobku ka da-ay laakiin dadka soomaaliyeed ee meelaha badan isaga soo guuray iyo dhulka aadtoofog ay isugu yimaadeen waa tahay ugu dambeyn adigoo aada umahadsan tigay maxaad fariina ama baaqa u diraysaa shacabka soomaaliyeed iyo qurba joogta soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa fariinta aan u falayo dadka soomaaliyeed waxa weeye meel ay joogaanba qof walbow ogow qof walaalkaa oo dhibaataysan inuu jiro markaad u gargaadhigo oo u naxariisatid ayaa ilaahay kuu naxariisanayaa dadkeena aynu iscaawino dadkeena aynu isu naxariisano dadkeena aynu isu gargaarno aynu baranna inaynu inagu samafalayaal noqono aynu baranna inaynu inagu deeqbixiyayaal noqono yaynaan ku tiirsanaa shisheeye yaynaan noqon dad dulaysan oo mar walba baahan fahamkee soomaaliyeed aynu noolayno ee wanaagsanaa ee kaalada lahaa ee orogooyada lahaa ee aqaldhidka lahaa ee dhooftada lahaa ee waxka waxisasiinta lahaa ee waxistarka lahaa aynu noolayno oo inagu aynu waxisarno qof walba soomaaliya oo meelaa joogtidba ogow qof soomaaliya oo walaalkaa oo baahan baa jira adiga haddii ilaahay wax ku siiyey isaga ilaahay wax waa siin kara laakiin adigu ilaahay kugu imtixaamaya adiguna inaad wax siisid muhiimadda waxaan leenahay aynu isku tashanno aynu isku naxariisanno aynu iscaawinno aynu isu gargaarno markaas ayaynu liibaanaynaa gudoomiye hore gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac tigay ayuu kaasi hab isla arrimihii abaaraha iyo gurmadka ayaynu weli ku guda jiraaye guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug ee puntland ayaa deeq isugu jirta raashin iyo lacag waxa ay kala wareegeen maanta qaybo ka mid ah bulshada magaalada gaalkacyo taasoo xaafadaha magaalada gaalkacyo qaarkood ay isku dardareen shaafici cabdulqaadir ayaa warbixintan soo socota nogadiyaasha iyadoo ay weli socoto gurmadka abaaraha ee loo fidinayo dadka layl daran abaaraha ka jira soomaaliya gaar ahaana gobolka mudug ayaa waxaa maanta guddiga gurmadka abaaraha waxay deeq raashin iyo lacag isku jirta kala wareegeen qaar ka mid a shacabka ku nool xaafadda israaca gaar ahaana laanta saddexaad xaafadan ayaa ah xaafaddii ugu horreysay oo ka mid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo taas oo ka qayb qaadata xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka mudug shaqada ruursamo jaamaca hormuud ka ahaa soo aruurinta deeqdan ayaa ugu horreyn ka hadlay goobtaasi laanta saddexaad siinaay yaa waxaan samaynay guddi baan iska abaabulnay in abaarahan waddanka ka taagan iyo dhibaatooyinkani inaan annakuna doorkeenaan ka qayb qaadanno hawshan hadda waxaan wadnaa adugu ilaa isbuuc wax ka yar khayr allaha siiye dadaalkuma yarayn rag iyo odayaal iyo gabdho iyo wiilal iyo maamooyinba waa laga wada qayb qaatay waxaan jeclaanay maanta intaan soo ururinay hawsha intaa keliya kuma ekeenay waa wejigii koowaad intii aan ururinay oo aad u jeeddaan meesha waxaa alaab keennay beriis iyo maxaa leeya cunto noocyadeeda kala duwan iyo dhar iyo lacag wixii aan soo ururinay inaan maanta guddiga abaaraha aan ku wareejinno guddigana khayr allaha siiye maxaa layidhaha shaqooyin badan bay hayaan anuu hadda lacagta guddiga ku wareejinaya lacagta aan soo ururinay waxaa weeyaan oo wejiga koowaad ah lacag dollar dhan afar boqol sagaashan iyo siddeed dollar iyo
qaar ka mid a dhalintii ka qayb qaadatay soo ururinta deeqdaasi ayaa iyana ka hadlay xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolka mudug
annagoo ay nugu kaliftay daruufaha jira awgood inaan u gurmano qaybta naga aadan dadka islaamka ah ee walaalahan ah ee ku naafoobay abaaraha xaaladda abaar hadda maanta cid laga sheekeynaya ma jirto qof kasta waa uu ka dharagsan iyo meesha ay marayso waxay taagnayd xoolo badbaadin laakiin maanta waxay taageen tahay dadka see loo badbaadiya xoolihii dadku way dhaafeen xoolihii waa taageen marka dadka ayaa ugu muhiimsan si aan u badbaadin lahayn dadki waxay sida halqan ayagoo ah ayaa waxay soo gelayaan magaaladii qof qof usoo gelayaan meelay isku aruurinayaan waad dareemi kartaan oo qof kasta oo soomaaliya waa uu dareemi karaa hantida aan haysta markay ku dhaafto emotion ahaan ama muuqaal ahaan waa isbeddelaysaa haddii aad waxba haysana kaba sii daranba xaaladda saasa maanta taagan waxaa waajibna ku ah wixii aan awoodno inaan la baxno karaankan ah saddex waqti haddii guriga wax laga kariyo bal isugu soo reeb laba waqti in laga kariyo waqtiga saddexa saddexaad aad walaalaha ugu deeqdo barnaamijkan ujeeddada usadna waxaa weeye in magaalada gaalkacyo ay dareento u kacdo dadka walaalahooda fadhi baan ku jirnay aan fadhi ka kacno gaalkacaya haddii loo kaco waxa weeye oo barwaaqada taalla dadka walaalaheena oo dhibaataysan loo istaago wax badan baynu qaban karnaa innagoon meel kale taakula inoo ka imaano insha allah ilaahay idinkii waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaynu walaalaheen u istaagno dad baa ladan armaajooyinka dhar baa jebinaya boorsooyinka dhar baa ka buuxa dad baa dhibaataysan anigu waxaan ku jiraa dadka dad macnaha dadka wax uga qaybiya dadka meelahan degan oo kusoo abaaraysay wax uga qaybiyaan ka mid ahay oo guddi waxaa jirta aan ku jiro dadkaas waxa way musqulo ma haystaan oo ilmihii bannaankii bay ku saxaroonayaan ilmihii daacuun baa ku wada dhacay biyo ma haystaan biyihii way haystaan bac baa loo dhigayaa bacdi baa loogu shubayaa diqsigii oo saxaradii soo fuulay baa biyihii fuulaya ilmihii daacuun baa ku wada dhacay annagana waxa weeye qof walba waxaa laga yaabaa gurigiisa musquul gudaha inay u leedahay oo ilmihiisii isaguba ay isticmaalaan marka innagoo ilaahay subxaanahu watacaala isugu keen naxariisanayo aynu walaalaheenu istaagno oo aynu siinno waxa ilaahay ina siiyey aan wax ka siinno weliba dadka ganacsatada dadka dhaqaalaha haysta shirkadaha dadka ka shaqeeya dadka shirkadaha leh hantiilayaasha waxaan u soo jeedinaynaa baaq inay dadka walaalahooda u istaagaan dadka dhibaataysan waa dadkeennii waana laysku keen fiirinayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu isku keen ciqaabin aynu dadka u istaagno xaafad walba oo gaalkacayaana baaq baan u soo jeedinaya hadday garsoor tahay hadday israac tahay hadday horumar tahay xaafad kasta oo gaalkacyo ka kooban in ay sidaas oo kale kudayasho wanaagsan insha allah sameeyaan sida dhallinyaradaa ducaysan oo ilaahay barakeeyey ay xaafad walba uga soo qaadeen adeegaa yar cidna wuxuma qaban karo
nabadoon gorod faarax xasan cadde oo ka mid ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee gobolka mudug ayaa lacagtaasi la wareegay isagoona u mahad celiyey dadkii soo aruurshay lacagtaasi waxaan u mahad celinayaa sida kartida leh sharafta leh walaalnimada leh wadaniyadda leh isu xisaareen ilaahay hortiisa isu xil saareen ilaahay subxaana watacaala ha ka ajar siiyo barwaaqo badan bay halkan keeneen raashin bay keeneen oo nooc walba isugu jira dharkii bay keeneen timirtii bay keeneen saliiddii bay keeneen biyihii bay keeneen lacagtii bay keeneen waana dad xaafad yar weeye runtii markaad u egto magaalada gaalkacyo waxay ka yihiin dhibic yar bay ka yihiin baa intaa keentay masaajidka nabowi iyo xertiisa iyo dadkiisaan ilaahay uga baryaya ilaahay subxaana watacaala inuu barakeeyo iyo xaafadda sida laysu xilqaamay waad arkaysaa wiilkii yarkaayoo gubaabinaya dadkii oo leh halgaaka xaafadhiga gabdhaha qiirooday iyo dhammaan waxaan salaamayaa dadka xaafadda waa u mahadcelinayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka ajar siiyo ha idin barakeeyo ha idin barwaaqeeyo waxaan ku gubaabinayaa dhammaan magaalada gaalkacyo janno waaxigeeda iyo tuulooyinka u dhow iyo dhammaan gobolka mudug dadka degan inay saasoo kale isu xilqaamaan waxaad arkaysaa candhameydlayaal baa la qoray baa la rarayaa runtii hadday dadku saa isu xisaaraan xaafad walba hasaana hadda waa laan yar weeye waa in yar weeye xaafad kooban weeye waa ilaa dhowr waa ilaa dhowr boqol oo guri waxaa dhammayn weeye baa intaasoo barwaqaa keentay haddii marka magaalada isu istaagto maxaad umalayn lahayd waxaan ka codsanayaa dadka magaalada degan inay u istaagaan inay dadkan waxa weeye walaalahooda ku daydaan oo siday isu xilqaameen isu xilqaamaan oo waxa weeye gabdhaha sharafta badan oo muslimiintaa iyo ragga sharafta badan oo muslimiintaa iyo dadka wanaagsan inay u istaagaan inay waxa weeye mikrofoonada qaataan u istaagaan xaafadaha sidii raashika looga soo guri lahaa sidii barwaaqada looga soo guri lahaa runtii waxa weeye dibad iyo gudo dadkeenna haddaynu isku xiranno oo dadka gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga isku xirmaan wallaahi inaynaan u baahnay wax kale ilaahay subxaana wa tacaalaana waa inoo naxariisanaya waa inoo gargaarayaa wallaahi inaynaan u baahnayn waxa kale oo bannaanka ka imaanayo hay-ada iyo qun midnaynaan u baahnayn dadkeennibaa waxaa dadkooda siisanaya maxaan uga baahnaa marka cid kale shaafic cabdulqaadir same raadiyo daljir gaalkacyo warbixintaas waxaynoo diyaarshay inoona soo jeedeen weriga shaafic cabdulqaadir oo ku sugan suudiyaha daljir ee gaalkacyo weli barnaamijkeena cawisnimo ee caawi dashaya dhegaysta la socotaan dhowaan labada aqal ee baarlamaanka somalilan ayaa ansixiyey heshiis ogolaanaya saldhig ciidan oo dowladda imaaraadku ay ka samaysato magaalada dekadda leh ee berbera heshiiskan ayaa waxa uu abuuray buuq badan oo somalilan dhexdeeda ah soomaalida kale iyo waddamo adduunkaaba cabdirasaaq maxamed xaaji shirwac oo ah aqoon-yahan taxliiliya arrimaha siyaasadeed ee soomaaliya ayaa maxamuud cabdi ibraahim wuxuu uga warramay heshiiskan iyo howlaha uu saamaynayo iyo salka waxa uu ku hayo maxamuud waa waa mahadsan tahay waa laydin wada salaamayaa dhammaan adiga iyo shaqaalaha daljirka dhammaan ummadda soomaaliyeed ina wada dhegaysanaysaa intaa kadib heshiiska la sheegayo inuu dhex maray dowladda imaaraadka iyo maamulka somaliland horta ugu horeysa lama oran karo heshiis baa dhacay sida ay xukuumadda somaliland wasiirkeeda madaxtooyada uu sheegay waxaad moodaa horu dhex heshiisiinaad inuu dhacay in la rabo in hadda la heshiiyo wax laga heshiiyo sida iyagu ay sheegeen wixii golaha wakiilada iyo golaha mutida oo wada soo la keeneena lama oran karo heshiis waayo qaab u qornaa maaha qaab heshiisa looga karo dad badan oo arrinta ku takhasusa qaabka heshiisa looga takhasusay waa arrinta way naqdiyeen way erdiyeen waan xitaa maaragtay labada labada xisbigeed xisbiyada mucaaradka ee soomaaliland iyo xukuumadda dhexdhexaad u ah oo isla gobolada ka yimid tan kale waxaa anigu si gaaraan xoog u hayaa ah in uu jiro heshiis ka duwan kaas oo ah midaan lasoo hordhigin labada gole ee golaha wakiilada iyo golaha gurtida ee somaliland kaas oo lasoo masiidinaa dowladda xukuumadda dhammaatay federaalka soomaaliya waa gartay
madaxdeeda sarsare ayaa aad uga haysay oo ogolaanshaha bixisay waa ta marka waa ta waa garta marka muxuu yahay waxa ugu weyn
shirkaasi waxa ugu weyn uu qoraya waxa weeyaan dekeda airportka berberaan iraaxde saldhiga laga samaysan doono kama duwanaan doono kan xalana ka jiro oo kale yani waxa weeyaan dowladda imaaraadka ogolaansho waxaa loo siiyey inay dowladda federaalka marka jirtaa u siisay inay saldhig qaadan karto maxaan ku idhahdaa iyadoo lafteeda taa marka dee sharciga laga hadlayo aan loo marin dhinaca sharciyada saxda ah oo waayo waxaad og tahay haddii dowlad laba dowladood ay heshiis wada saxiixdaan ama heshiis gashi ha noqdo ama heshiis military ha noqdo waxaa khasab ah dowladda ama xukuumadda markaa jirta inay golaha
waa garta waa tahay
waan gartay marka dhanka kale waan gartay marka heshiiskan marka laga yimaado oo labada aqal ee somalilan la horgeeyey muxuu daaran yahay arrintan ugu weyn maxay tahay marka saldhigga imaaraadka uu doonayo inuu berbere ka dhigto muxuu u isticmaalayaa
imaaraadku dana gaara ayuu ka leeyahay dabcan geeska africa geeska africa sidan ugu soo nahay waxuu ku yaalaa goob istaraatiiji ah iyo mareenka maaragtay ugu ugu istaraatiijisan marmara maarata badda cafan idhaahdeen marka istaraatiijiyad muhiima oo fog ayuu ka yahay sida aynu la wada socnona waxaa jirtaa loolan siyaasadeed oo cusub oo ka socda oo ka soo cusboonaaday ilaa adigu dhowrkii sano udambeysay soo xoogeysanaya oo ka jira bariga bariga dhex wadamada maaragtay canabeed oo wadanka iiraan iyo ruushka iyo ay isku guru isku xulafan yihiin wadanka qatar iyo turkiga ay isku xulafan yihiin sacuudiga iyo imaaraadku ay isku xulafan yihiin marka si kalen marka loo dhigano sunni iyo shiica loo kala baxay oo hadda dagaalka yaman ka socda uu maaragtay si toos u saameeyey dagaalka suuriya ka socda uu si toos u saameeyey saldhigan imaaraad hadda leedahay waan ka samaysan doonaa ama qorshadeeda ka samaysan bedela ma aha kii koowaad ee ka samaysatay geeska africa eritrea musaawac iyo casab waxay ku leeda laba saldhig weliba saldhiga casab ku yaala waa saldhig casriyeysan oo ay dowladda imaaraadku lacag badan ay gelisay waana meesha ay ka weerarto inta ay masiyintu haysato
waa gartay marka istaraatiijiyad ayaa maaragtay laga wataa waayo maadaama dhulka soomaalida jirto waqooyi galbeed ha noqdo ama berbere ha noqoto ama dhinaca kale ha noqoto wuxuu ku yaala goobo istaraatiiji ah waa garta waa garta waa gartay marka ahamiyadda ay imaaraadku ay u leedahay marka heshiiskan iyo weliba mandiqada oo aad tilmaamayso in istaraatiijiyad muhiima u leeyahay muxuu yahay haddii aad sii faahfaahiso
tusaale ahaan gacanka carbeed marka laga yimaado hormus oo imaaraadka iyo iiraan iska soo horjeedaan oo laynooda shidaalka ugu tirada badan ay ka yimaado kuweyt iyo sacuudiga dhinaciisa badda xiga waxaa ka muhiimsan badcas sababta ku muhiimsan waxa weeyaan wadamada yurub oo dhan maraakiibtooda waxay martaa badda cas bay martaa badda casa loolanka hadda ka jira oo soo cusboonaaday oo oo ku cusub saaxadana waxa weeyaan iiraan oo doonaysa inay saldhig ka furato iiraan oo doonaysa inay saldhig ka furato magaalada maha ama maka ama maha iyo xudayda nimankan maaragtay xulafadan khaliijkana way ka hortageen arrintaa soomaalka way qabsadeen xudeedana hadday kusii socdaan marka si taa looga hortago ay imaaraatiyiintu badda dhinaceeda afrika ay saldhigyada uga wada samaysatay kan berbera waxaa ka muhiimsan kan jabuuti ay hadda rabta inay qayd gashato labkaan hore soo sheegay xasan muuse waa eritrea ku yaal laakiin si muhiimada waxaa soo dhan waxaa maaragtay innaga haddaynu nahay soomaali maxaa dan noogu jira in la isweydiiyo waa tahay marka taa iyada maxaa kaga jawaabaysaa
waxaa kaga jawaabayaa soomaaliya maadaama ay horta wadan xasiloon oo aan si fiican u xasiloon oo ciidamo dayladira iyo dowlad adag uusan ka jirin waxa habbooneed aan uxanaamsanaha in laga noqdo dhexdhexaad arrimaha loolanka caalamka jira sababta innaga dan haddayno maaha inaynu cid gaara si toos ula safarno cid gaara inaynu si toos ula safarno oo ah baddaa dheer saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo lixdan kilomitir ah hadday noqoto baddaas hadday noqoto badda hindiya in maadaama aysan difaaci karaynin oo ciidamo adag lahayn oo nidaam adag lahayn oo nidaam saxa oo shaqaynayo meel walba keliya soomaaliyeed ka shaqaynayso jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka wada shaqaynaya waxay noo fiicnaan lahay madaxda soomaaliya u fiicnaan lahayd inay ka taxadiraan heshiisyada degdega ah oo gacan uquriska ah oo aan la marinayn golaha golayaasha baarlamaanka ama ha noqdeen mid maamul goboleedyo ama ha noqdeen mid dowladda federaalka ee saxda ah ee jira hataa ama kii jireen marka waxaa habboon wanaagsan inaynu ka gaabsano inagoo dabcan cidna la kala safarin ama cidana maqlahin inaynu ka gaabsano arrimahaas xasaasiyadda dhalin kara ama qayb xumana u keeni kara ummadda soomaaliyeed tusaalena waxaa kugu filan maxamudow xaalane waxaa ka jira xalana waxa weeya ninkii tagay xamar baa garanayay waa waa waa goob ka duwan goobaha kale ciidamo gaara calaama ka taagan shaqaalaha xitaa ka shaqaynaya soomaalida ee ka shaqaynaya intaas oo baaritaan bay maraan intaas uu maaragtay joogsimin yani baaritaan ee isheg cabdirasaaq maxamed xaashi shirwac ayuu kaasaa wuxuu u warramayey maxamed cabdiraahin waa tahay dhallinyaro badan oo soomaali ayaa waxay ku xirxiran yihiin xabsiya ku yaalla dalka maraykanka kuwaasi oo qayb ka ahaa dadkii loo qabtay dib ugu soo celinta dalkooda hooyo ee soomaaliya qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo la soo xidhiiray raadiyo daljir ayaa nooga warramay xabsiyada ay ku jiraan iyo xaaladahoodu sida ay yihiin cumar laki maan oo ku sugan suudiya daljir ee cabudwaaq ayaa qaar ka mid a dhalintaasi waraystay waxna ka weydiiyey xabsiyada ay ku jiraan iyo xiriirka ay la soo sameeyeen raadiyo daljir waxa uu daaran yahay magacaygu waa cabdiqaadir cabdirays xali
haye cabdiqaadir bal halkaad ku sugan tihiin iyo hadafkaad inoola soo xiriirteen ugu horeen bal ka warbixi bismi illaahi raxmaani raxiim walaal waxaan ku sugan nahay wadanka maraykanka ayaan ku sugan nahay gobol la yidhaahdo alabama ayaan ku xiran nahay waxaanu nahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ilaa lixdan ayaanu gaaraynay labiyo toban ka mid a lixdankaasi muqdisho ayaa laga soo dejiyey oo waa loo qaaday bishii hore ayaa lasoo qaaday
waan gartay
ragga hadda meesha ku jirana dabcan waxay u badan yihiin dad un hadda sugayo goortii la celin lahaa oo ay safaaradda soomaaliya ku celin lahayd soomaaliya rajadii iyo nidaamkii iyo hiigsigii ay soo doonteenna rag waayey ayay u badan yihiin waayahay marka xabsigan hadda dhalinyaradan ay ku xiran yihiin iyo kuwa horay dalka looga soo musaafuriyeyba ma go-aankii madaxweynaha cusub kadib ayay arrintan timid mise ka hor xitaa xabsiyada dhalinyaro soomaaliya waa ay ku jireen ka hor bay ku jireen dowladdan cusub oo hadda timid waa dowlad mataqaanaa cusub wax hadda aanu ka sheegan karna ma lahan dowladdii hore ee soo magacowday safaaradda soomaaliya ee waddanka maraykanka ayaa horay waxay ugu dhakay dhalinyaradii soomaaliyeed dhalinyaradan waxay ka soo galeen wadamo fara badan bay soo maleen xadka mexico ay la leedahay dalka maraykanka ayay kasoo galeen magangelyadoon bay ahaayeen dhalinyaradu hadday sharci ku guulaysatana way bixi jirtay hadday ku guul daraysatana way bixi jirtay maalinkii safaaradan laga furay waddankan sanadkii tegay bishii saddexaad ayaa dhalinyarada waxaa lagu wargeliyey inay soomaaliya safaarad yeelatay safiir ee waddankan diyaar u noqday inuu dhalinyaro soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed ee waddankan ku sugan uu diyaar u yahay inay soomaaliya ugu celiyo waan gartay
wakti aad u dheer baa mataqaana ay dhalinyaradu xirnaayeen oo ay la yaabanaayeen sida ay wax u socdaan ugu dambayntii haddii adaacadaha iyo ummadda soomaaliyeed meel walba joogta way ka warhaysaa waxaa gruubkii ugu horreeyey laga soo dejiyey bishii hadda naga tagtay soomaaliya ayaa laga soo dejiyey dee dadkii dhibaatadaas ayada ah dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta oo ay ka imaadeen oo soomaaliya gobollada meel kasto gobol kastoo soomaaliya ayay dhallinyaradanu ka imaadeen dadkii sidaa u geystay haddee weli hadda mataqaanaa mas-uuliyiin weeye oo waddankiibay mataqaanaa mustaqbalkoodii iyo rajadoodii ay kasii wadaan dadkiina waad garanaysaa maanta shan boqol oo dal oo qoys oo soomaali ah oo guryahoodii soo gaday oo beerahoodii soo gaday oo hantidoodii soo burburiyey in inta lacag laga qaatan lahaa dowladda maraykanka annaga ayaa mataqaanaa celinayna dadkan bilaa mas-uuliyad la-aan hade arrintaas aad baan uga cabanaynaa dowladda cusub waxaanu u sheegaynaa nimanka maraykanka u fadhiya soomaaliya inay gateen dhalinyarada
waayahay cabdulqaadirow idinku hadda dalkii waad aragtaan dowlad cusub ayaa ka hana qaaday doorasho cusub ayaa soomaaliya dhowaan ka dhacday isbeddel ayaa la rajeynayaa ma waxaad ka cabanaysaan xabsiga dhibaato aad ku qabtaan iyo safaaradda halkaasi ee soomaalidu qaabilsan mise waxaad diidan tihiinba in soomaaliya la idiin soo celiyo oo aad doonaysaan in xabsiga laidinka saaro maraykankana aad sii joogtaan
waxa aan anagu hadda ka cabanayna waxaa weeye waxaan ka cabanayna waxaa waayo nimankii mas-uulka ka ahaa dhalinyaradan halka sana haysatay ee xabsiga ku hayay de in lala xisaabtamaan doonaynaa waxaa weeye wadamo kale nala xiran china ayaa nala xiran iyo china ayaa nala xiran afrikaan fara badan ayaa xabsiyada nagula jiro waddan dadkiisa celiya ma jiro waddan walba wuxuu dhahaa war anigu qofkan meelaan u celinaya malahan ninety days kadibna waa la sii daayaa laakiin jina iyo kuma jirin wadamada dib loo celinayo oo horey dowladdan cusub ay sheegtay ee maraykanka hadda ka jirta ma aysan ku jirin jina wadamada soomaaliya dhowr wadan oo kale oo ilaa iyo toddoba gaaraya oo islaam ah ayaa la sheegay marka idinku hadda si guud baahiyaha xabsiga ka jira ka waran nolosha sawir guud haddii aad ka bixiso xabsiga hadda aad ku xiran tihiin nolol noocee ah ayaa ka jirta xabsiga aan ku xidhannahay walaal mataqaan waa xabsi hadee waa iska garan kartaa waa xabsi nolosha ka jirto waa iska nolol mataqaanaa aada u liidato
oo aad muddo intaas leegaad xabsiga ugu jirtaan muddadaas waxaa xabsiga wadamadu ay kala sharciyo duwan yihiin wadankan markaan soo galnay waxa waaye sharci ayaa wadankan qaxootinimo ayaa na siinayay inaan mataqaanaa aan detention galno detentionkaas markaa gasho kiiskaaga ayaad furinaysay kiiskaaga hadba intuu kugu qaato aniga adigoo isla socona ayaa nin wuxuu ugu soo dhammaanayaa muddo gaaban ninna wuu ku dheeraanayaa marka taas xirnaanshaha qofka kiiskiisa ayay ku xiran tahay laakiin ku dhegitaankan lagu dhegay soomaalida waxaa ka dambaysay safaaradda soomaaliya dowladda cusub waxaan u rajaynaynaa walaal ummadda soomaaliyeed in ay ka badbaadiso dhibaato naga ballaaran ayaa jirto midda hadda anna haysata annaga mid ka ballaaran ayaa soomaaliya haysato waanu garanaynaa soomaaliya waxa ka jiro waxaa hor yaallo caqabado aada u waaweyn baa dowladda cusub hor yaallo waxaan ilaahay oga baryaynaa in ilaahay mataqaanaa uu u fududeeyo oo dowladdii mataqaanaa xanato dalkeeda iyo dadkeeda in ilaahay ka dhigo waxaa kaloo aan ugu baaqaynaa dadka mas-uuliyadda ay u dhiibayaan inay ahaadaan dad soomaali aanan mataqaanaa dhibaato u geysanaynin waxa ay afartan boqol ama shanta boqol oo dhalinyarada ahoo soomaalida oo ku xiran xabsiyada maraykanka waxay aaminsan yihiin safiirka iyo qunsulku inay garteen oo ay lacag kala baxeen
waayahay cabdulqaadir waa mahadsan tahay haddana waxaan kula hadlayo weriyo
ayub yow waxaan ka cabanaynaa aniga iyo dhalinyarada nala xiran oo dhan guud ahaan safaaradda shaqaalaha safaaradda uu weynyahay axmed cawad ciise ee uuna ku xigo ninka la yidhahdo saabit cabdi maxamed dee ninkan axmed cawad la yidhaahdo nin horay siyaasadda soomaaliya ugu jiray ma ahayn nin aqoon badan u lahayn maaha diblomaasiyadda safaaraddii horta xeerkii safaaradeed la rabay horta wax badan buu ka khalday safaaraddii wuxuu ka dhigay meel makhaayada oo ajaanibta mataqaanaa wadankan maraykan joogto ama maraykan ha hadaan ama ajaanibka ha ahaadaane ay meesha mataqaana ay joogaan safiirka markaad la hadasho nin cadaan ah hosta uga jira gabadha secretariga meesha markaad la hadasho waxay kuleeyihiin cadaan baa ku jira cadaan baa hosta uga jira ama qof kale oo mataqaana dowlad kale wadan kale ajnabi ayaa la jooga oo ka hadlaya ama kugu dhiibiyaan midalada safaarada markaad la hadasho waa safaarad soomaaliyeed waxaa lagu leeyahay luqadda soomaaliga ma fahmayne ingiriis ku hadal kuwaas waxay qaar ka mid ah dhalinyaro soomaaliya ku xirxiran xabsiya ku yaala dalka maraykanka waxay u warramayeen cumar lakimaan barnaamijku waa cawda dhegeystayaal caaw wuxuu idinka imaanaya suudiya dal jira magaalada boosaaso booliiska magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa howlgallo ay sameeyeen dad badan ku xirxiray howlgalladaasi ayaa yimid kadib markii shalayto uu qarax ka dhacay deegaankaasi nuur xasan bidaar oo ah taliya ku-xigeenka belayska beledweyne ayaa maxamed lakimaan wuxuu uga warramay dadka la xirxiray iyo waxa lala xiriirinayo walaalow xaaladda gobolka hiiraan aad bay iskaga fiican tahay hadda kaamiligeeda aad bay u sugan yahay runtii shan kilomitr meel u jirta magaalada ayaa waxaa ka dhacay shalito qarax qaraxaasna qarax kale ayaa ka horreeyey laftigiisa oo ka horreeyey oo kaasna waxanaha shacabka waa laga badbaadiyey laakiin kii shalay waxaa dhacday dad shacabada jooga oo maaragtay iyo qolada maliishiyaasha ah ayaa ayagoo meesha fadhiya baashiyaa in wax loo gudiyey ayaa lagu qarxiyey labana way ku dhimatay labana way ku dhaawacantay kadibna dhaawacii waa soo qaadno isbitaalladaan keennay marka alxamdulilah rajayn kal magaalada iska caadi laakiin banaanka waxyaabaha kala jira waxyaabaha qarxi jira ma garta waa tahay maleeshiyaadka la qarxiyey ama qaraxaasi lala beegsaday ma kuwa shar fadhiyey oo dagaal ku jira bay ahaayeen mise kuwa waxa waaye dagaal aan u diyaar garoobin oo meel iska jooga مليشيان مليشيان هو معناها جوج حديد ولا معن ومثل مليشيان خبيرات وهاي ماشي في جوج وعندي لا ماشي في سنين اللي من وهاي مركا وحنا كلنا ماشي ما انت بقى لكن ايضا وحنا بيت وهي وحنا بيتين ترى لو ما وحنا جوج مركا انت ما لو ما كل ما كل ما كل ما وعنتي ماشي مش بقى من سنه واحده كده مركا كاسو دعوت حجره فاعل مركا انت كمان عاوز منك المجال تعالي واحد من عبد المجال انا وقتي انا كل حاجه خبرني laba qofood aan soo qabanay laba qofood oo xamaan kaga shakisanahay haddana baaritaan aan ku qaadano garan waa tahay labada qof ma dad shacabay ahaayeen mise harshababbay ka tirsanaayeen labada qof oo shacab waaye wax lasoo qabta shacab waaye warbixinana waxaan ka helnay hagaankaan meesha ku noqonayeen marka haddana waxay yihiin marka daartaan lagu saaco kolba haddii dembi leeyihiin dembigooda lagu qaadi doonaa haddii dembi aysan lahaana waa laska jeeda waa bilowaa waa tahay ma waxay ku xiran yihiin saldhiga beledweyne
nalasugudowta xirma nalasugudowta waa tahay eh, gudaha magaalada markaan u imaano bal iyada bal warar kala duwan baa kasoo baxayay xaaladeeda ammaan inaysan wanaagsanayn maalmihii dambeeyey taas bal maxaa ka jira tan iyo faahfaahin naga siin kartaa
magaalada gubernigooda nabadgelyada aad bay u fiican tahay haddeertaan waxaa jooga xildhibaan qaran ayaa imaaday maalin saddexaada maanta jooga amnigeedana wallahi aad buu isugu sugan yahay wax dhiboo hadda ka jira ma lahan ciidamada militariga kuwa booliska dhammaan bay ah ciidamada dhanba way shaqaynayaan amnigeeda aad buu usugan yahay magaalada wax dhiboo hadda ka taagan ma lahan waa tahay eh, maxaad marka u diraysaa fariin shacabka ku dhegeysanaya ku aadan la sha- eh, la shaqeynta ciidamada ammaanka iyo in amniga loo shacabka waxaan sameeyo?
u sheegayaa shacabka waxaan u sheegayaa in la shaqeeyaan ciidamada in la shaqeeyaan wax walbo ay arkaan oo shacabka dhibaato u keeni kara waa in lala soo xiriiraan lala sheegaan Eh, annaga makaabiraad baa wax badbaadin karaan laga inaan badbaadino marka intaas baan shacabka baraya ama hadday wax arkaan inaan loo sheegaan inaan loo sheegaan kadibna annagaa imaanayna meesha haddii leedahay Eh, horey wada shaqeyn ma ulahayd ee shacabka
shacabka inta badan waan wada shaqeynaa ciidanka iyo shacabka waa wada shaqeeyaan oo markay wax arkaan waa in loo sheegaan kadibna meesha mees baan ku aadnaa waxa ay sheegeenna maaldi iyo waxyaabaha qarxa iyihiin waan soo bixinaa marka aad bay nooga shaqeeyaan shacabka marka horkeen hor kusii daraa aan jeclaanayn weliba sidaa si kasii wanaagsan haddii leedahay waa tahay meesha hadda shalay qarax ka dhacay jawigeedu waa sidee hadda
meesha qarax ka dhacay saaka oo jawigu iska caadi ah wax dhibaato ka taagan malaha jib iska caadi saaka saacadaha soo socda xataa in macnaha mar labaad tagno oon soo kornay baan kicina haddii leedahay nuur xasan bidaar taliya ku-xigeenka bilayska beledweyne ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay maxmed lakima barnaamijka cawisnimo caawi dadka khiyaartan dhegaysanaysa ay caawa intaasi ayuu ku egyahay inuu cabdi cumar geediyan la socotiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imanayay istuudiyaha dal jira magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe nabadgelyo